shaafici cabdikariin cadow oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa baraha bulshada gaar ahaan facebook u isticmaala caawinta dadka danyarta isaga oo soo bandhiga qoraallo iyo muuqaallo muujinaya duruufta dadka barakacayaasha ah dad muxsiniin ah oo ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa inta badan kasoo jawaaba codsiga dadka danyarta ah ee lagu soo bandhigo baraha bulshada iyagoo lacaga usoo dira shaafici cabdikariin cadow oo dadka danyarta ah sii gaarsiiya deeqda loo soo wakiishay rediyo beerdhuula ayuu uga waramay sida uu usoo bandhigo duruufta dadka danyarta ah isaga oo dhallinyarada kale ugu baaqay in ay ku daydaan inteeda badan waxaan aada maxaarada uga hadlaa baahiyaha dadka danyarta ah sababtoo ah anigu waxaan ahay mid ka mid ah dhallinyarada gobolka weliba haddana waxaan sii ahay guddoomiye urur marka dhalinyaro ahaan runtii waxaan u isticmaalaa boqolkiiba sagaashan iyo shan social media akoonada aan ku leeyahay inaan ku caawiyo dadka danyarta ah baahiyooda aan u tago baahiyooda aan markaan kasoo hadla baahiyooda aan soo arko kala soo qoro kabacdi aan social media ku gudbiyo si dadka muxsiniinta ee waxbaxsanaya dadkaasi u caawiyaan
qoraalada iyo sidoo kale muuqaalada ka turjumaya baahida dadka danyarta ah ee ku nool beledweyne sidee bay dadka dalka jooga iyo kuwa dibadda ku noolba ay uga jawaabaan si loo caawiyo dadka danyarta ah waa maasitaanadaara waxay sameeyaan dadka inta badan hadda waxaan aragnaa markii aan muuqaalada gudbinoo kale waxaa jira dad muxsiniina oo dhallinyaro isku xiran ah oo inta badan markii lala wadaago muuqaalada ama qoraaladaasoo kale isla markiiba kasoo jawaabo marka waxaa jiraan dhallinyaro badan oo runtii dalka gudihiisii dibaddaba jira ee mar weliba u taagan waxyaabahaasoo kale markii aan usoo gudbino inay isla markiiba jawaabka celiyaan oo markaas dadkii caawiyaan runtii ayakana waa uga mahad celinaynaa waxaanan jeclaan lahayn ama ku maxaarada u sheegaynaa dad kale muxsiniinta aw haysto inay mar weliba dadkaas danyartaa maadaama ayakaysan guryahoodii ugu tegi karin inaan baahidii usoo gudbino kabacdi ayakana ay caawiyaan ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada beledweyne iyo kuwana dhegeysanaya dunida naga dhegeysanaya baraha bulshada si ay uga qeyb qaataan in la caawiyo dadka danyarta ah
waa mahadsantahay dhalinyarada intooda badan runtii caawinaadda way uga jiraan qeybaha sida gobolada qaar aan ka aragno degmooyinka qaar aan ka aragno xitaa gobolka hiiraan ama beledweyne aan ka aragna qaarkood dhalinyaro wax caawinayo marka waxaa ugu baaqi lahaa dhalinyarada gobolka iyo guud ahaan dhalinyaradana daawanayso amana dhegeysanayso inay caawiyaan qof waliba qofkii uu caawin kara ama uu ka tabaron yahay inuu maanta caawiyo sababtoo ah waxaa jira baahiyo badan ee ka jira dalka runtii maanta haddii aa qof aad caawisid ilaahay adigana ku caawin doonaa maanta qof adiga kuu baahan inaa caawisaane run ahaantii waxay ku tahay inaa ijra ku heleysid adigana sumcad iyo sharaf iyo karaaman ay ku tahay